أولا dhalinyarta oo kasoo horjeedo degmada Binsur oo ku abtirsato waxaan leeyahay degmadiina soo taayara degmadiina imaala ka maalgashit ka maalgashta degmadiina anaga waa idin jecelnahay waa idin ka faanaa dad anaga ka faana oo walaalaheen aan naga horumarsan aad tihiin inaana soo dhistaan dhanka waxbarashada naga soo dhistaan dhanka dhalinyarada aan naga soo dhistaan dhanka oo maaliyadda naftirkeeda qasnadaan leenahay accountaan leenahay inaad dhanka maaliyadda naga soo taageertaan urur ama dhalinyar oo kulantay sidoodaba dhaqaale la-aan ma soconaayo dhaqaalaha waa inaad naga soo taageertaan anaga maaliyadaan leenahay gudoomiyaan leenahay ku-xigeenaan leenahay dhalinyarta kuwaasaan ugu baaqaya waxaa kale u baaqayaa ee dhalinyarta soomaaliyeed khaasatan dhalinyarta kasoo jeeda koonfur galbeed inayna soo taageeraan anaga waa taageersannahay waa isku xidhannahay dad midaysan oo artaanna nahay waa inaana soo taageertaan maamulka koonfur galbeed wasiirka oo dhalinyarada ciyaaraha sportiska waxaan ka codsanaynaa xaquuqdeena anaga waa dhisannahay hadda ka hor nama soo gaarin xaquuq nooga imaaday gobolka baayo ee maamulka koonfur galbeed noogama imaanin waxaan leenahay anaga dad dhalinyaro isku xidhanaa nahay xaquuqdeena aan naga maqan oo gobolkaas dadka ku joogaan ay qaadanayaan inay naga sii ay naga qaadanin anaga taleefanaan leenahay astaanaan leenahay meelna nagula soo xiriiraan leenahay maalin dhaweyd waxaa noo imaaday gudoomiyaha gobolka noo imaaday wasiirka arrimaha gudaha noo imaaday waa kuwada tashanay inaan isku xirnaano oo anaga xaquuqdeena aan helno waxaan ugu baaqayaa wasiirka ma imaan laakiin fariinaan u dirnay waxaan ugu baaqaynaa wasiirka inuuna anaga xaqeena iyo xuquuqda naga maqan inaa anaga xaquuqdeena na siiyo xaquuqdeena gobolka aan ka helna ka dhalinyaro ahaan haddaanahay